xiran inay muuqdaan hadda labadoodii ama ama waxay joogeen hal dhismahay ku dhex jireen ama meel bannaanahay joogeen hadda dhismayaal bay ku kala jiraan walow waqafa hadduu joogsado kullun minhumaa labadooda mid kamis ka midihiba fii binaa'in dhisme hadduu ku jiro ka beytayni laba guryo midna gurigaasu ku jiraa imaamkiina maamuumkiina gurigaasu ku jira aw axaduhumaa fii sacnin ayuu yahay sacnigu waxa weye meesha banaanka ah oo dhismaha meesha banaanka ah weyn uu leeyahay guriga walaakharu fii sufatin sufuu ku jira sufaduna waxa weye balbalo yaroo sida barsadoo kale ah oo daarta ku dhex jirta marka balbaladaas yartaa xaraysan buu mid joogaa midna banaankii weynaabuu joogaa banaankaasina waa banaan xaraysan oo ka go-an sufada dhisma ku kala dhex jira aw khaanin ama guri martiyeed min daarin aw khaanin khaankuna marka waxa wey waa meel martiyu degtood nina balbala meeshaanuu ku jiraa nina banaan weynoo halkaanoo xaraysan buu ku jira banaankii oo marka labada dhismi ama daar bay ku dhex jiraan ama gurigaan martiday ku dhex jiraan ama madrasay ku dhex jiraan waa uun dhisme kala go-go-an ayaa nina meel meeshaanoo barxada joogaa nin kalena wuxuu ku jiraa qol meeshaan fa xukmuhu xukmu lfadaa'i bannaankii oo kaleu la mid yuhu leeya laba ninoo bannaan joogtoo kale ayaa ay la mid yihiin bishardi allaa yaxuula waa inuusan kala hor joogsan maa yamnacu wax reeba al istidraaqa in la maro oo ninkan dhismahan ku jira hadduu imaamka aado waa inuu u tegi karo wax ka hor joogsada aysan jirin istidraac ka shubaakin shubaakow oo haddii shubaakadaasoo furan imaamkii ka shisheeyo maamuumkuna ka sokeeyo shubaakadana ay furan tahay shubaakada waa uga jeedaa laakiin ma geli karo meesha ma mari karo xulliya ma socon waa in wax dariiq inuu maro oo socdo u tago wax ka hor joogsada waa inaysan jirin hadday laba dhismi ku gala jiraan masaladaas kolley waxaan malaya waxa loo daliishado laba xadiid baa muxadisiintuna mid bay badan yihiin oo keenaan imaamu shaafici raximahullah so wuxuu yidhi caaisho ayaa haween dabca inay la tukadaan imaamkii ayagoo qol ku jira waxay tihi ma idiin soconayso xijaab baa idinka xiga laakiin xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira ibraahim ibni maxamed ibni abi yaxya nin la yidhaahdo oo culumada kale warkiisa aysan qaadan leeyaa matruuq laakiin shaafici ku kalsoonaan jiray marka asarka hadalkaas caaisho hadalkaasaa loo daliishay oo markuu bayhaqi u raadinahayo daliil asarkaasuu keena xadiid kalaa jira oo muxadisiintu inta badan soo qaataan nebiga sala allahu calayh wasalama markuu salaatuleylka tukanahayo darin baa jiri jirta oo maantiina waa la figsadaayo gogol baa laga dhigtaa habeenkiina meel yar buu ku xaraystaayo dhexdeedu ku tukan marka niman baa hameenkii salaatuleylkii ramadaan soo kacayo darintii dadaalkeeda istaageenoo markaasi nebiga sala allahu calayh wasalam ku dayana marka meeshaas waxay u daliishanayaan imaamkii xijaab baa ka xiga isagoo xijaabkii ka xigo aan loo tegi karin ayaa imaamkii ay la tukan laakiin sida muuqanaysa madhabtan shaaficiya masaladaas waxaa la yskaga reexay masjid dhexdiisba haddii ay tahay masjidku hadduu rabo qolalka kala noqdo meeshaan masjidka dhexdiisa xijaabkaani ka samaysanaa marka masjid dhexdiisa hadday tahay wax dhiba kuma laakiin muxadisiinta masaladaas ay usoo deliishadaanoo muxuu ahaa xujradaas ayay usoo deliishadaan oo markaas ay u arkahayaan waxbaa ku aadan wax dhiba inaysan meesha ku jiro waqiila in kaana binaau lmamuum mamuumka dhismihiisu hadduu yahay can yamiinihi midigtiisa ow shimaalihi bidixiisa wajaba litisaalu inuu safle xiriiraa waajiba baxayu laa yabqaa meeluusan baaqi ahayn maa yasacu ku filan waaqifan mid taag manaa wuxuu leeya hadii labada dhisme ay midigiyo bidix iskugu aadan yihiin qibladuna ay ku aadan tahay meesha qiblada loogu jeeda hadday midigiyo bidix dhismayaashu iskugu aadan yihin waa inuu safdhexda ku jira ariiqat lmuraawaza miise ariiqat lkhuraasaaniyiin laba dariiqa meesha ku jirto laba fuqahaaho laba magaalo kala degan midba mid ay ku adkaysteen marka kii dambe qiiluu ka dhig qiiladana haddee mar walba ma keeni jirin wax la isku khilaafsan yahay ma keeni jirin laakiin masaladan minhaajka oo kale laba qowl buu keenay ousa labadii qowlba waa keenay labadii labadii dariiq ma garanaya wuxuu meesha u keenay labadoodi inuusa kala rajixin waa ilaawey wakti hore ugu dambeysay ma xasuusan karo wain kaana khalfahu hadduu gadaalkiisa ku aadan yahayna wajaba waxaa waajibahay anlaa yaziida calaa alaaata adrucin saddex dhudun waa inuusa ka siyaadsanayn marka dariiqadaas wuxuu ka dhigay dariiqo marka laga raajixsan yahay ayuu ka dhigo tii hore ayuu raajixa ka dhigay walow waqafa alimaamu imaamku hadduu istaago fi lmasjid wاlmaأmuumu fii fadaa'in banaanu mutasilin bihi bilmasjidi masjidka la xiriira saxa waa ansaxaya in lam yaziid hadduusan ka badnayn maa baynahu ma'muumka inta udhaxaysa wa bayna aakhiri اlmasjidi calaa alaaa miati diraaci saddex boqoloo muuc calaa alaaa miati diraaci saddex boqoloo dhunood hadduusan ka badnayn walam yaxul uusan kala teedin xaa'ilun xaa'il uusan kala teedin gidaarku kale dhex jira masjidkayana ma jiro masjidka meesha ugu dambaysa ninkaan mamuumka meeshuu joogna saddex boqol dhudhun kama badna saddexda boqoloo dhudhun wixii meesha isla joogo waxaa loo yaqaanaa saddex boqoloo dhudhun wixii iskula jira wax wada jira ayaa loo yaqaan saddexda boqol suu u doontayna waa saasuu yidhaa mila an yaqifa inuu istaago weyo qubaalat albaabi albaabka meel ku aadan wahuwa maftuuxun albaabkiina waa furan yahay masjidka albaabkiisao furan buu isku toosiyey bannaan buusa isagu taagan faidaa saxat lihaada ninkaas hadday u ansaxdo oo masjidka safka gadaalkiisa ee masjidka gadaalkiisa taagan oo imaamka ku toosan saxad waa u ansaxaysaa liman khalfahu ninka gadaalkiisa aw itasala bihi la xiriir oo wuxuu leeyahay ninkan imaamkiibuu ku toosan yahay xagga iyo xagga dadkii ka safanna derbibaha uga aadanay imaamkii ninkaanay la xiriirin wain kharajuu haba ka baxeen can qubaalati albaabi albaabka ku-aadkiisaba ha ka baxeen ayuu geesaha haga jireen ninkaas albaabka ku toosan maadaama asaga ay la xiriiraan oo saf la yihiin ninkaasaa safkii ku xiriirina fain cadala hadduu ka leexdo can qubaalati albaabi albaabkii ku-aadkiisa ninkaa gadaal buu taagan yahay masjidka banaankiisuu joogaa imaamka kuma aadanaa albaabka kutooskiisii ow xaalo uu kala horjoogsado kala teedo jidaaru masjidi masjidka derbigiisa oo derbigii masjidkaa ka xigo banaanku asagoo taagan yahay masjidka waa ka baxnasan yahay ama safkaani banaankaay taagan yihiin derbigii masjidkiismasjidkii baa ka xiga imaamka nin derbiga imaamka ku toosan ayagoo ay la safan yihiinna ma haystaan ow shubaaku shubaakadiisii shubaako masjidku leeyahay ayay ayagu taagan yihiin oo uga jeedaanoo bannaankaa laakiin meelay la xiriiraan ma jirto aw baabuhu lmarduudu albaabkiisiyoo la celiyey albaabka waa taagan yihiin laakiin albaabka waa ceshooyin xaa'il baa nimankaa ka xiri wain lam yuqfal bayaan la qufulin be lam yasix ansix maayule oo haddii dadkii safka bannaanka uga baxsan waa inay imaamku meelay uga tegi karaan joogaan ama nin albaabkii ku toosanoo imaamkii u tegi kara waa inay la sifayin waa inay la sifayin saasoo kale masaa'ilkaasoo dhan marka waxaa loo cilaajinayaa sidii imaamkii iyo ma'muumkii ay noqdaan dad jamac ku wada jira sidii ay ku noqon lahaayeen marka ijtihaadaadku ha iskhilaafeenoo saddex boqol wixii ku dhex jiraa waa jamac wada jira iyo itisaalu sufuufka iyo waxyaalahaas may curfiga ha laga fiirsho meeshii dadku isla jiraan inay isla jiraan loo arki karaano waxa weeye waa isla jiraan meeshii kalana laakiin taxdiidaadkan waxay u baahan yihiin nusuus sida ibnu qudaama oo kale uu ka baxay meeshaas marka waxa weeye baabkaas wuxuu ku saabsanaa imaamka iyo maamuumku meeshii kale istaagi lahaayeen sida sunnadu ay tahay la rabo inay u istaagaan hadday laba yihiin isdhinac istaagaan haddii laba ay ka bataan kuwaani saf noqdaan haween haddii ay jiraan gadaal ay jiraan hal naagi hadday timaado dadka aysala safana gadaal istaagto imaamkii inaan laga hormarin waa sidii safka laga rabay sunnadii haddii safafkii marka meelo laablaaba la kala galo oo masjid inuu yahay inuu meel bannaana yahay saas ugu kala qabo meelaan masjid ahay baab alawqaati allatii nuhiya can isalaati fiiha waktiyaasha la yska reebay salaadii la tuko salaadii acmaasha ugu fadliga badnayd waktiyaa la yska reebay taxrumu salaatu salaadu xaaraan bay noqotay fuqahada qaarkood waxay dhahan tukrah karaahaduna waa iska karaahatu taxriim walaa tancaqidu mana guntamayso salaadaasi salaad guntamaysa ma ah عند طلوع الشمس قرح الصبح ديدا اكتيدا حتى ترتفع الى أي كرنقة قدر رمح ورن وكله ورن قعدو قياس تعالى انت ورن وكله مدحيسي كو ادنت ايدا wax waran iyo wax u dhow meeshii qoraxdu ma baa har laakiin adu qiyaastaada marka waran ay madiinta ku aadanta ku aadanta kuna ma dhan meter iyo xogaa waran ay ee وعند الاستواء استواء اكتيس استواء waxa way markii qoraxdu kala barka ay ku aado hatta tazuula ila ay wareegto waa laba jeer وعند الاسفرار marka qoraxdu galabti ay isfiraar ay gaarto ay borbor ay noqoto hatta taqruba qoraxdu intay ka dhacdo وبعد صلاه الصبح صبح صلاه سكبعد وبعد صلاه العصر marka waxa la yiraahdaa awqaadan qarkood wuxuu ku filanyahay ku aadan yahay ficil la sameeyna ayuu ku xiran yahay waa salaatu al-asr salaatu subh markuu qofku tukado ka bacday ka bilaabanaysa waxna waxay ku xiran yihiin waqti iska go'an oo markaas isfiraarka la gaaro qoraxdu sii dhacayso iyo istiwaha iyo markii qoraxdu soo baxid ay soo bilowdo intaasina waxay ku xiran yihiin waqti iska joogta ay ku xiran yihiin waxna ficil bay ku xiran yihiin ولا يحرم حرامها ما له سبب سبب وحيد صلاة السبب لحرامها بيرك جنازة وتحية مسجد وسنة وضوء وفائتة صلاة كتكت صلاة سوح الليه سبب بيليه أما وقت بيليه صلاة أما وقت بيليه لهي أما سبب بيليه مركز فائتة دي وقال وقت هوري لهي وقت وقت بيليه marka ee salaada sabab leh ama waa salaad tagtay ama waa salaad sababteedii hadda joogto masjidkii buu soo galay kuwaas kuma jiraan xaraam ah bilay waxa suuragal waxyaalaha loo dalishanayo inay kamid tahay nimankii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yimid masjidka quba soo salaada subax la tukaday la tukanayo gadaal iska fariisto uu yiraahdo gurigeena ku soo tukataan ee gurigeedan ku soo tukanay ma raxaasheedan ku soo tukanay marka hada raxaasheedan ku soo tukataan jamaacada u timaadaan la tukad جماعتنا صلاه اللي تكنيان وحلي واسنه idin فانهما لكما نافع صلاتنا صلاه صباح بها marka salaadiba sabab ba jirto jamaaca loo yiri la ragcatay ihraam ihraamka labadiisa ragcamay oo sababti wuxuu leeyahay sabab mutaqaddim waa inay noqotaayo sabab horeysay laakiin ihraamka labadiisa ragco waxa loo xarmanay wax wali la gaarin maan ihraamku waa dambeey sababti waa mutaakhir weey wala tukrahu salatu fi harami makkah makkah haramka makkah salaadu lagu tukada haramaha mudlaq حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا ضاف بهذا المسجد وصلى في اي حديث كاس ايوه كل بدليشنه ولا عند الاستواء يوم الجمعة مركا استواء ما انت الجمعة وحنا وقع بسنة انه ضعف كل جري انه هدو ما حسوسا اسكفيري باب صلاة المريض منك جتنا ثلاثة ايش اسمك وحال القلي جماعة لقى صوب بالله صلاة دي عامها اول لقاها اللي هي صلاة خاصة على سوق القلها يا جماعة اسكو حرام وحبيل لازم سنة qofka jiran salaadiisu salaadihiisa kale waxbay ka bedelma hayaan musaafirku waxbuu ka bedelmi doonaa jumcadu qaab cusub bay la imaan doontaa ciid waxbay la imaan doontaa salaadahaas khaaska ayuu marka galay salaatul marid al aajizu lil aajizi ninki aajiska ah waxa uu sugnaaday salaatul fard faradku inuu tukado qaacidan asagoo fadhi waa ninka aajizay inuu istaago salaadi faradka fadhigu iskaga tukan karo wal murad bil al ajz ajziga waxa laga wadaa an yashqa alayhi al qiyam istaagu inuu dhibo mashaqatan daahiratan dib muuqda dib muuqda waa dhibaya ma istaagi karo ninka khushuuci waa dhuma aw yakhafu minhu maradan jiru ka cabsana haduu istaago jiru ka cabsana waxa leeyahay istaagin iska joog fadhi أو زيادة جلد إنه كسيكر دواب قباية إنه سيبادة تتعبس أو دوران الرأس دوران الرأس مرح إنه وريقه إنه كعبسنا في سفينة دونت دون بفوشن يهي دونت يسيبه وسعتا دون استاغو ملح وريقه إنه بدك نعام إنه نعه حبو كعبسنا كذلك بابورتان هذا سعطية هدي قفك سلاة دي كقبطو وسلاة دي صبح وحل وجمعنا يانا لأرقوا للجوجين وهي marka istaaga duusan u suurtooyin fadhigu iskaga tuko haduu istaago waxaa laga yaabaa dubawr korka furan inuu ka duulo hadduu istaagi tago sida basaskii oo kale waxaaba waxaa celinahaya baabuurkii gidaaradiisi baa celinahaya ma istaagi karo marka siday ku qabato iskaga tugo wayaqcudu waa fariistaa kayfa shaaca siduu doono fadhigan qaabku u fariisanahaya qaab u xadidan ma jiruu yidhi wayumdabu waxaase la sunneeya aliftiraashu inuu iskublado sida tashahudka hore markuu ku jiroo kale inuu u fariisto wayukrahu liqcaacu iqcihiina waa la kahda iqcahaasina wuxuu ahaa inuu salka dhulka dhigto labada cirboodna dhigto sida dadka markay dabka kulaalahayaan u fariistaan oo kale salka uu dhigto cirbahana dhigto husaatanoo kale u fariisto taas iqcahaasi waa karaahiya wamaddu rijlihi lugta inuu taago luguha iska fidsado isagoo wax ilaaha ku khasbay inuu lugaha fidsado la arag taasna wuxuu leeyahay karaahiye wa aqallu rukuucihi marka iqcahana nas baa sidiisa u haysta luga fidsigana qaab salaadeed buusan u ekayn wa aqallu rukuuci rukuucdiisii midda ugu yaray muxaayaatu jabhati wejigiisu waa inuu ku aadaa qudaama rukbatayhi labadiisa jilib hortooda waa fadhiyey markuu rukuucada horuu soconaya ilaa jilbaha hortiisa wejigiisii ku aaday waa nin fadhi ku tukanahaya wa akmalu kan ugu kaamilsanna muxaadaatu haa wejiga inuu qaabilo weeye mowduca sujuudi hore uu sii kaco meesha sujuudda ku aaday laakiin wejigii dhulka dhigma fain cajaza hadduu ka cajiso can rukuucin wa sujuudin uu ka cajiso facala wuxuu sameeyaa nihaayata almumkini wixii u suurtooba meesha ugu dambaysa sidii kuu suurtoodu meesha ugu dambaysa min taqriibi jabhati wejiga inuu u dhoweeyo min alardi ma sujuudi karo dhabarkii iyo cilad uga jirtaa marka ama waa jiran yahay markuu sii sujuudayo intuu gaari karo gaaro mar hadduu intuu gaari kara gaaro waa u dhammaatay maa amartukum bihi faatuu minhu ma staactum saasay ku dhisan yahay baabkan fain cajaza hadduu ka cajizo inuu sujuudo hore u dhaqaaqo ow maca bihimaa waa iska ishaara ishaaradii ma soo laaban karo marka madaxuu ka ishaaraya sujuuddii rukuucdii walow cajaza hadduu cajizo can ilqucuudi fadhigii faqad oo kale ah fadhi kaliyuu ka caajis waa istaagi karaa istaag waa ku tukan karaa ma fadhiisan lidumalin dhululux dartiis dumalkaas ama xaglihii ama meelaha waxaa uga yaala nabaraa uga yaala nabaradaasaan fadhi u ogolay iyo wanaxwihi wixii la mida naxwigaasoo kale waxaa noqon kara cilad oo u keentay inuu fadhiga u diido laakiin istaagi karo waa istaagi kara laakiin ma fadhiisan karo waa inuuna dhinac isku dhigo ama ataa waa la yimaadaa bilqucuudi fadhigii qaa'iman isagoo taag ninkaani ma fadhiisan karo waa istaagi karaa markii kale wuxuu u baahanaya dhinac inuu isku dhigo ma fariisan karo marka fadhi meeshii laga rabay istaag buu ku dhammayna istaagiisaasuu fadhigii booskiisa ugu jira markii uu rabo tashahud inuu la yimaado istaaggiisuu ku dhammaysanaya markuu fadhigii beenasijiteynka ahay oo kale ay tahay fadhiguu ku dhammaysanaya istaaggu ku dhammaysanaya wax walba istaagiisaasuu ku dhammaysanaya istaaggaa wuxuu usoo u gelahaya booskii fadhiga walow amkanahu hadduu u suurtoobo alqiyaamu istaagu wa bihi ramadun ramad baa ku jira madaaf bay dadka yidhaahaan qaarbakooray yidhaahdaan aw kayruhu ama wixii la mida faqaala lahu tabiibun takhtar baa yidhi muctamadun hadalkiisa la cuskado in sallayta haddaad tukatid mustalqiyan adoo jeegojeego u jiifa amkana mudaawaatuka in lagu daaweeyaa waa suuro galaysa jaaza istilqaa inuu jeegojeego u seexo maalan takhtarka oo indhaha qaloo kale oo le saatan u seexo ha soo kicina sidaada ku jira sidiisuu iskaga tukana sidiisuu iskaga tukana marka ninkii waxaa layidhi ama camaliya laga sameeyey waxaa layidhi ha soo kicin ama waxaa layidhi jeegadan inaa u jiiftid maahan haddaa istaagtid indhahaaga dhibaataa gaaraysa jeegadiisuu iskaga tukana marka haddee rugnigii laga caajizo wixii laga caajizay beddelkoodii baa la qaadana dadka marmarka qaarkood oo hadda indhaha camaliyaadka laga sameeyo takhtarku uu yidhaahdo intaasoo maalmood biyaha maray nina mid baa wuxuu leeyahay warkiis maxaan ka dhigaysanaa masalaadaydaan ku dheelahaya wayse la-aanaan ka dhiga marka waysaba meeshii maba ku jirta waysaba mabale indhahan inuu iska tuurana isagoo xaqumale ajarna heli maayo dembi ku jira waxaa laga rabaa inuu biyihii ka dhowro hadiiba biyaba dhibahya walow cajaza hadduu cajiso can qiyaamin istaag waqcuudin fadhi labadaba waa ka cajizay id dajaca waa jiifsanaya calaa janbihi alaymani mustaqbilan isagoo qaabilahaya biwajhi wejigiisa iyo muqadami badani jirkiisa intii hore qibladii meesha ay ku aadan tahay dhinac baa loo dhigahaya wejiguu ku qaabilahaya xabadkuu ku qaabilahaya lagu hadday rabaan ha iska soo laabtay hadday rabaan lagu ha iska soo laabna mahamuud meesha qiblada qaabilkeeda laga rabaa waxaa weeye waa wejiga iyo qaab wayarkacu waa rukuucayo wayasjudu waa sujuudayo in amkana hadduu suuragalo isagoo dhinaca u yaalla hadduu soo fadhiisan karo sujuudi karo waa sujuuda wailaa hadduusan u suurogeli karin awmaa bira'sihi madaxiisu ku ishaarahayaa wasujuudu akfadu sujuuddana sii hooseysa isagoo dhinaciisa u yaalla ayuu madaxa ishaarahayaa sujuudduna sii hoos maray fain cajaza hadduu ka cajizo inuu madax xataa ku ishaaro fabiarfihi ishuu ku ishaara fain cajaza hadduu ishii ka caajiso fa biqalbi qalbigu salaadii ka dareerinaya ka akrina fain kharasa hadduu af la-yahay qara'aha biqalbii qalbiguu ka akrinaayo afka waxbaba kama akrin karo salaadii qalbiguu ka wada waa qiradii laakiin istaagiyo rukuuciyo wixii kaloo u suurogeli kara carabku la-ayaa maahan ninka wax kale malaha ama ninkaan jiradiibaaba dhawaaqiiba u diiday qalbigu ka wari marka ninkan qiradii afka waa ka akrin kara waa akrin karaa laakiin dhaqdhaqaaqiibaa diidan dhaqdhaqaaqa sidii u suurtoogay qiradii afkana waa akrin haddii afkiina marka joogsado carabkii joogsado xibnihii kalena joogsadaan is marka wixii o dhan qalbiga isku rogo walaa tasqudu salaatu salaadu ma dhacayso maadaama yacqul intuu wax garana salaadu cibaadaadka kaleo dhan waa ka khatarsan sekada haddii xoolaba la waayo zakada meesha ma jiro soomkii haddii qofkii uu jirado alir wakti dambe hadduu fusxadii heli karo hasgabaalha kala yimaado faman kaana minkum mariidan oo calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhra haddii jirada haysaa jiro oo takhaatiirtu arkaan inaan lagaba kacayn ay tahay soomba lagama rabo fidyu iska bixinayo xoogaa dacaamu iska bixinayo soomkii xaj asaga istidaacu ku xiran salaad ayada waxaa weeye cibaadaadka kale waa ka duwanta inta caqligiisu joogo ka tegin waa xiriirkii asagay rabbigii u dhexeeyey marka inta caqligiisu joogo maka tega had walba laakiin siday u qabato u tukana siday u qabato ninkaas marka axkaamtaas laga hadlaya waxaa weeye salaadan uu tukanahayo oo dhan cajzi baa wadahaya istaagiibuu ka caajizay fadhigiibuu ka caajizay jiifkii dhaqdhaqaaqiibuu ka caajisay caji baa hayay salaadii uu soo bilaabay ilaa uu dhammaystay hadda masalo kale wuxuu fardinayaa bal haddii salaada dhexdeeda asagoo ku jira kifo helo fadhibuu ku tukanayay xoogaa fudayd buu helay nafis buu helay inuu istaagi karo is arkay xanuun baa laga siibay sidee yeela ma fadhigiisuu iskaga wadanaya ilaa fadhibuu wax ku bilaabaye mise waxbaa isbedela ama asagoo salaaddii ku jiro taagnaaba xanuun qabtay waa u diiday inuu taagnaado wuxuu yidhi fain cajaza hadduu cajizo fii anaa'ihaa anaa'i salaati salaadda dhexdeeda asagoo ku jira qacadda waa iska fadhiisana wayajibu listimraaru sii weyd baa waajibahaya fi lfaatixati in cajaza hadduu cajizo fii anaa'ihaa dhexdeeda isagoo taagnaado faatixadii akrinaya xanuun qabtay xanuunkii inuu taagnaado u diiday faatixada intuu joojiyo fadhiisan maayuu leeyahay ha iska sii wado intuu sii socdo fadhiga maxaa yeelay faatixada qiyaam bay rabtay inta uu soo socdana mar walba marka kale qiyaamka waa uga dhow fadhiga waa uga dhow yahay qiyaamka marka ha soo wado ha iska soo akriyo akhriska ha ku wado qaybta ugu dambaysa fadhigii ha ku tago oo meesha caajiska ku dhac maxaa intaanu soo socdo inuu faatixadii akriyo weli kama caajis waa iska wada la sugi maayo intuu joojiyo aan fariisto fadhiga markaan gaaraan bilaaba la sugi maayo iska soo wado waa daruura ninka haysto daruuradana qadarkeeday ku xirantaha daruuratu tuqadaru biqadri wain khafa hadduu fuduudaado qaama waa istaaga isagoo salaaddii ku dhex jira oo fadhi ku tukanahayo fudayd helay waa kacay haye faatixadaa soo akrinahaya oo fadhiga ku akrinaya hadduu fudaydkii helo see yeelaya intuu joojiyo ayuu istaagu ku akrinaya waxa dhiman ama waa iska sii akrinaya waa sii wada wuxuu yidhi fain kaana fii asnaa'i alfaatixati hadduu ku jiro wajaba alimsaaku inuu joojiya waajiba liyaqra'aha akhriya qaa'iman isagoo taagan faatixada awalba istaag bay rabtay haddana fursad baa la helay fadhiga kusii wadi maaye istaagga halaso ha joogi istaagii oo fikirada la rabay in lagu akriyo hadda markaan fursad buu haysta fain qara'a fii nuhuudih intuu sii kacay hadduu akriyo lam yuctada intaa loo xisaabin isagoo heli karo istaag inuu ku akriyo istaag wax ka hooseeya m wain khafa hadduu fududaado bacda alfaatixati faatixadii waa dhameeyey fudayd buu helay qaama waa istaagahay liyarkaca minhu inuu soo rukuuco minhu min alqiyaam fadhigiisa asagoo gudan kici mahayee faatixadii buu dhameeyey weli rukuuc ma gelin rukuucdii waa u dhiban tahay rukuucii waxay ka imaan jirtay istaag haddana istaaggii waa u sahlanya waa suurogeli kara waa istaagahayaayo waa soo rukuuc faatixadii keliyuu dhameeyey rukuuc ma gelin wain khafa hadduu fududaado bacda alfaatixati faatixadii ka bacdi rukuucna ma gelin qaama waa istaagaya liyarkaca minhu min alqiyaam qiyaamka inuu ka soo ruko ha istaago marka meeshaa rukuucdii ha ka soo aw fi rukuuci rukuucdii buu ku jira qabla tuma'niina rukuuc buu ku jiraa mana xasilin weli rukuucdii markuu madaxa geliyo fudayd galay irtafaca waa kacaya raakican asagoo rukuucsan qiyaamkii waa soo dhammaaday qiyaam laga soo rukuucaya hadda ma jiro rukuuc buu ku jira rukuucdiisuu ku istaagaya oo markaas haddee hadduu qiyaam u laabto waxay noqonaysaa arkaan zaa'id ah meesha soo gelaysaa lagu yihi laa rukuuc buu ku jiray fa in intasaba hadduu istaago badalat waa buraysaa soo u kasahayo og aw bacdahaa bacda tuma'niina tuma'niinadii bacdigeed buu fudaydka helay fadhiguu ku tukanaya markuu rukuucdii galay oo rukuucdii ku xasilay ka bacdigeed ayuu wuxuu helay fudayd hadda intuu kaco rukuuci mahayo rukuucna la kici maayo sababta waxa rukuuc waaba u dhammaatay ruknigaasi waa dhammaatay ictadala qaa'iman asagoo taagan buu ictidaalahaya waa istaagahayaa istaaggiisa aan ictidaalo uma yasjudu waa soo sujuuda uma yasjudu waa sujuuda ilaa arkaantii dhammaatay markuu fudaydkan ka hor uu helay intii ka horreyso cusrigii arkaantii ku dhammaatay dib loogu noqon meeshuu markaa joogu wax ka wada aw fii ictidaalihi ictidaalkiisii ayuu fudaydku ku helay qabla tuma'niina rukuucdii waa ishaaray madaxuu soo taagay intuusan xasilin ayuu fudaydkii helay waa iska istaaga qaama liyactadil ictidaalkan istaag baa lagu ictidaali jiray haddana fudayd baa loo helay marka istaagga ku dhammaysto aw bacdahaa bacda alictidaali ictidaalka ka bacdi ayuu fudaydkii helay fadhi buu ku tukanahayey waa rukuucay waa soo ictidaalay marka ictidaalkaas u dhammaaday nafs buu helay waa istaagi karaa marka laakiin salaadii loo istaaga hadda markaa ma jirto sujuud baa la jooga sajada waa sujuudaya walaa yaquum ma istaaga wixii loo istaagi jiray waa lasoo dhaaf wixii loo istaagi lahaa waxay ahaayeen faatixadii waxay ahaan lahaayeen rukuucda ha laga soo rukuuco waxay ahaan lahaayeen ictidaal wixii o dhan waa soo dhammaaday ictidaalkii asagoo dhammaystay oo dumaaniinadiisii dhammaysto fadhi ku dhammaystay ayuu fudayd helay hadda wax loo istaagaa ma jira sujuudiisa a iska wad ragcooyinkii dambe ayaa marka istaagga heli doonee midaan sajada waa sujuudaha walaa yaquumu ma istaagahayo maxaa yeeley ictidaalkiina waa dhammaaday wax loo istaagaana markaa ma jira wax loo istaagaa markaa ma jira meeshaas marka salaatulcaajiz mariid ama cajzi kale ninuu ku dhacay ninka doonta saaran oo kale marad ma qabo laakiin dawalaankani waxaanu ka cabsanaya salaatulcaajiz can bacdi alarkaan ayuu baabkaasuu ku sheegay marka qofku inuu salaada mariidka barto lagama maarmaan wey salaada maradka inuu barto maxaa yeele weligiis iska fayoobaanna hadduusan wax akrino uusan dadaalina hadhowtaa wax waliba isku darma sila wax loo tukado si wax la yeelo waxbaa isku qasma marka intaysan wax isku qasmin ka hor inuu macluumaadkaas haysto laga maarmin wallahu subxaanahu watacaala aclam masaladan oo fiqiga hadda sida culimmada shaaficiyada ay ku socdaan waxa weye shubaakadaas hadduu gadaalkeeda taaganya imaamka uusan socod ugu tegi karin shubaakada waxba laga soo qaadin waa furan tahay waa xihan tahay midna ayaa dan kaban gala masalada laakiin asalkeeda wuxuu ku dhisan yahay xijaab baa ka xiga xijaabkan soofki waa la maqlahaya ama imaamkii waa loo jeeda ama waa la maqlahaya xijaabkan salaadiibuu jebinahayaa maxaa daliilu ah marka daliil oo qowlkaas caaisho aan ahaynna aniga hadda weli maanan waystana waxu socon kara maan wuxuu u baahan yahay bal wixii lagu dhisay inuu taabto laga maarmiyo inuu iska fududaystana wax socon karta ma bismi illaahi raxmaan raxiim baabu salaati lmusaafir musaafirkii salaadiisii wey waxaan kusoo dhex jirnay salaado qaas qaas ahoo axkaam gaara leh oo salaaddii caamka ahayd ka duwan marka salaatulmariid iyo jamaacadii oo ayagu hadda salaaduba caadi ha ahaatee axkaam gaara leh labadaasaan soo aragnay salaatulmusaafir idaa saafara hadduu safro fii kayri macsiyatin macsiyo waxaan ahayn uu u safro safaran safar oo yabluqu uu gaarahayo masiiratuhu socodkiisu dahaaban socod tegitaanka keligiis amaaniyatan wa arbiciina miilan afartan iyo sideed miil oo bil haashimiyi ah wa huwa yowmaani laba maalmood weeyo bisayri alafqaali waxyaalaha culculus socodkoodii ah falahu wuxuu leeyahy an yusalliya duhra duhurka inuu tukaday waalcasra wlcishaaa rakcatayni rakcatayni labalaba ragco uu tukado idaa kaanat hadday yihiin muadayaatin kuwa la gudana meeshaas marka qasrigii shuruuddiisiibuu kuu qabtayo wuxuu yidhi waa inuu safarka la safrahayaa waa inuu kayru macsiye yahay safarku waa inuu kayru macsiye yahay midka safarka macsiyada ayuu meesha ka bixinaya safarka la safrahayo laftiisaa dembi ah inuu wax soo dhacu u tegey waxaa weeye waa caabiqii oo sayidkiisii ka goostay naag naashisaha hoos ka tagtay waxa weeye waa safarka naftiisa macsiya meeshaasna ruqsadii loo diiday tafsiirkii mujaahid oo aayaddii faman idura kayra baaqin walaa caadi oo baaqigu uu ku fasiray ninkii u baxay muslimiin ka baxay suldaankii qadadiisii ka baxay uu ku fasiray tafsiirkaas ayay ku qiyaasahayaan waxay leeyihin haddii isagoo baahanba inuu cunada loo diido salaadu gaabiya iyo waxaasna looma ogolo marka safarku macsiyada wey laba waxyaaloodna waa la kala saaraayo safarka macsiyaa iyo safarkii dhexdiisii baa macsiyo lagu sameeye waa kala laba awal safarka uu u socday wuxuu iska ahaa tijaaro intuu meel dhexa sii marahay uu wax sameeyey kaas iskuma xirna safarka iyo macsiyadiisu isagoo deganoo macsiyo sameeyo dembi sameeyo kaluu la mid yahay iskuma xirna marka waxay yidhaaheen caasim bisafar iyo caasim bisafar labay ka kala dhigan oo safarka naftiisa loo tegay weeye wax dembiga safarkaas oo cisyaanka waxaa lagu daraa ninka oo deynka qaba oo ninkii deynka ku lahaa meeshaan uu jeedo oo muddadii ay dhammaato xaalo uu yahay deynki oo haddii uu joogo waa iska bixin lahaa laakiin haddii uu tago wax ninkii deynkii siiya lama ah marka inuu isagoo aan siin safro looma looma ogolo isagoo aan siin inuu safro looma ogolo haddii muddadiisii dheerta oo muddadka gadaal ay sii jirto oo ajashi ay dambayso ninkan inuu tago inuu joogo waxba kuma xirno waktigii wax laga rabeeba lama gaaro hadduu mucsir yahayo meeluu wax ka qabtay aan la arogo meel iskaga safrana isagana waxaa way safarkiisii laakiin waxna waa heli karaa muddadiina waa dhammaatay ninkii asagoo aan waxay siin inuu tago lama og safaru macsiyay ku daran idaa saafara fii kayri macsiya safaran yabluqu safaruu gaari karo masiiratuhu socodkiisu dahaaban tegitaanka keligiis amaaniyatan wa arbaciina miilan uu ku gaari karo wuxuu leeyahy safarku waa inuu safar dawiil waa inuu yahay safarkaa dawiilka oo dheerna saxaabada cabdullaahi bni cumar iyo cabdullaahi bni cabbaas ayaa waxaa laga soo sheega waxay ku gaabin jireen afar burid buridkaasina waxa weeye waa socodka markii saaka la socdo meesha lagu harsado markii la socdo galabtii meesha la dawo burudku intaasoo kale kiiba waa burudu marka afartaas burud magaalooyinka qaarkoodna waa tiltilmaameen ibnu cabaas markii la yidhi maka haddii la joogo carafo ma lagu gaabinahaya maya wuxuu yidhi anaqsuru ilaa carafaat markii la wuxuu yidhi laa laakiin ilaa judda wa ilaa taa'if wa ilaa cusfaan meelahaas markii loo socdo waa la gaabin karaa marka meelihii way fiirfiirsheen waxay yidhaahdeen waa afar bud marka inuu dheer yahayna shardigu wa huwa marka haashimigana waxa weeye waqtigii ayaga haashimiintu ay suldada ay hayeen bay qiyaaseen oo mikriyeenoo ay qiyaaseen marka milalkii ayaga ay qiyaaseen milalkaasoo maantaas lagu qiyaasay kuwaas ayuu ku xisaabi wahuwa yowmaan laba maalmood wey aniga meeshaas bilayaalihimaaba igu jirta laakiin bilayaalihimaa ma qaban karto bilayaalihimaa meesha ma qaban karto labada maalmood waa un laba maalmoodoo socdo habeenkiina la dego subaxdiibaa la baxaya markay harsimada tahay la degahaya xoogaa yarbaa wax la cunahaya wax la samaynahaya waa la soconahaya haddana maqribkiyaa la dega laba maalmoodoo noocaas wey ama habeen iyo maalin oo labadaba la socdo habeenkii maanta labadaba haddii la socdo waa ayaguna intoo kale keenaysaa laakiin laba habeen iyo laba maalmoodoo isku xiran ma marka bilayaalihimnaadaas aniga ii dhigan meesha ma qaban karto wahuwa yowmaani laba maalmood weeye bisayri alafqaali waxyaalaha culus socodkooda ku saabsan gaadiidka raran iyo waxyaalaha culus intii ay laba maalmood socon karaan oo habeenna aysan ku jirin subaxdii ay baxaanoo harkii degaanoo haddana caraabaanoo maqrabkii degaanoo sidaasoo kale markii ay qiyaasaan culummada marka qiyaasaha ay ka bixiyeen afartankaas mil inay yihiin qaarkood waxay yihaen halka miilihii waxa weeye waa afar kun oo khadu marka afar kun oo tilaabo hadduu noqdo halkii miilah afar kilomitr noqdo meeshaas boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan iyo wax la jiraa la tegay caraday ka badana meelihii oo haloo gaabiyo layiriyo maka iyo jiddoo kale iyo maka iyo daa'ifna maba gaari karahayaan cadadka maka iyo jidda ma gaari karto intaas xataa jiddadii hore qadiimka ahayd haddii laga dhigo waxaan soo faala laga damba waxaan la raacin ma gaaraysa cadadkaas meeshaas marka waxaa la yidhaha waxaa ugu dhow-dhow ibnu cabdilbar ayaa wuxuu yidhi miilku waxa weye saddex kun iyo shan boqoloo diraac saddex kun iyo shan boqoloo diraac waa soo dhadhowaan kartaa marka marka la qiyaaso waxaa la yidhaha afartan siddeetan iyo kow kilomitr siddeetan iyo laba hal kilom siddeetan iyo kow iyo jajab waa laba siddeetan iyo laba kilomitr wax ka yar saasuu qiyaastu imaanaysaa falahu wuxuu leeyahy an yusalliya inuu tukado adduhra duhurkii waalcasra waalcishaaa salaadahaas afar afarta ragcatayni ragcatayni laba ragcadood inuu tukado idaa kaanat hadday tahay salaadahaasi mu'addayaatin mid la gudana salaad addaa hadday tahay oo qado hora ana aw faa'itatan fi safar salaad safar ku tagtay hadday taho faqadaaha fi safar safarna wuu ku qade oo wuxuu leeyahay salaada marka la gaabinahayo ama waa salaad hadda addaah oo safarka ku soo gashay ama waa hore safar bay ku tagtay haddana safar baa lagu qadaynaya hadday safarna ku tagtay safarna lagu qadaynayo ayadana waa la gaabinaya fain faatathu hadday uga tagtay fi lxadari nagaadi oo faqadaaha uu qadeeyo fi safari ow kaana alamru caks ow kaana cagsu cagsigiis uu ahaado oo markii horeysay waxay ku tagtay safar laakiin hadda wuxuu ku qadaynaya waa xadar salaadii wuxuu tukanaya asagiioo gurigiisii joogo safarkiibayna uga tagtay atamma waa dhammaystirahayaa waa u dhammaystira oo marka uu tukanaya ama marka ay tagtay haddii waagii hore xadar ay ku tagtay ayadoo taamahay waajib marka gadaal ka nusqaami maysuu leeyahay haddii hadda isagoo xaadira uu tukanahayana hadda waqtigan xadarkaa salaad safar mala marka labadaba waa dhammaystirahayada wa fi lbaxri badii tuctabaru haadihi almasaafatu masaafadan waa la fiirina kamaa fi lbari sida barrigii oo kale oo wuxuu leeyahy barri iyo baxri masaafadan waa iskala mid midku ku safray waa isla meel afartaa buruud baa laga soo qaada falow qadacahaa hadduu gooyo fii laxdatin ilmiriqsi qasara waa gooyo macnaha gaadiidkan dheereeyo sida ama diyaaradahoo kale ama maraakiib dheeraynaysoo kale hadduu fusho muddo yar muddo uu ku gooyo safarkaas dheer salaada waa gaabina meeshaas marka waxaa ku jirta safarka waxa weeye waa sababta salaada loo gaabina cilada meesha ku jirtayna waxay ahayd mashaq oo safarku mashaquu leeyahy asafaru qidcatu min alcadaab yamnacu axadakum طacaamahu wa sharaabahu wa nawmuh marka mashaqadu marka wax xisaabsan ma shay go-anoo layihaa mashaqadu intaasay la eg tahay wax la koobi karo ma mar haddii mashaqadii wax koobmi kara aysan ahayn wax koobmahayaa lagu xiray cibaadadii wax dabdisan oo qofkii waliba garan karo waxa weye waa safar safarka waa la garan karaa laakiin mashaqada lama xisaabin karo wax mid mashaqo ku ah mid kale mashaqada kuma ninka shaqooyinka aad adag qaban jiray waxaa laga yaabaa jid oo laamiya haddii baabuur dheereeyo lagu qaado oo boqol kilomitr uu gooyo wax dhibaba maba arag laakiin nin meel iska fadhin jiro matraf ahaa boqolkaas kilomitr tacbow iyo dugdugtaasuu ka qaado marka mashaqadu wax koobi kara ma ahana waxa wax lagu dhisay waxa weeye waa shaygii koobi karay safarkooda ayaa lagu dhisay walow qasada beladan beled haddii uu qasto lahu dariiqaani laba dariiq leh axaduhumaa midkood duuna masaafati lqasri masaafadii lagu gaabin lahaa uu ka yaryahay laba dariiq uu leeyahay labada dariiq midkood waa gaaban yahay midna waa dheeri fasalaka uu qaado al abcadda dariiqii dheeraa liqaradin muraad dartiis dan baa u keentay inuu dariiqaas ka qaado ka amnin nabadgelyo wey kan dheeri waa nabadgelyo wa suhuulatin sahlanaansho labadooda mid waa dariiq mucabad weeye midna waxa weye waa dariiq oo jajaban weeyo aan la mari karin marka kaasaa u sahlanaado kii sahlanaabuu qaado wa nushatin nushadaasi waxa weeye qofku marka uu ashqaalkii adduunyada ka dhex baxo oo dariiqaas wuxuu u marahayaa inuu mashquulkan waxa ka dhex baxo xoogaa mashquulkii badnaa iyo waxaas uu ka nasto fasara waa gaabinaya dan baa dariiqaas ugu qaaday marka nushada keligeed loo baxo qof iska baxo oo iska socdo oo kaas asaga kuma daraan cudurdaarka kuma daraano nin nusha keligeed iskaga baxay oo iska socdo oo safar dheer galay oo kaas waxay leeyihin ma gaabinahayo camalkiisa wuxuu u socdaa wax oo qarab saxiix ma laakiin hadda magaaladaasu dan ka leeyaha dan buu u socdaa laakiin dariiqan wuxuu u qaaday mushahadaa darteed marka waa gaabinahayaa bay leeyihiin muraad baa uga jira dariiqa wain qasada hadduu u qasdo mujarad alqasri gaabin keligii dariiqa dheer wuxuu u qaaday salaada aad gaabisa atamma waa taam yeelahayaa leeyihi wax danahu meesha ka haysta oo dariiqaa dheer ma jiro marka hadda shuruudda uu soo sheegay waa inuu safarku dawiil yahay waa inuu macsiyo uusan ahayn salaadu waa inay salaad adaa tahay rubaaciyo waa inay tahay walaa budda min maqsidin macluumin meel loo qastahayoo la yaqaanaana waa inay jirtaa safarkiisa meel ugu qastahayo meel hebel ku socdo waa inuu leeyahay hadduusan lahayn meel ugu qastahayo nin iska daba laalaabanayo iska socdo oo suu iskaga daba laabanayo iska dabalaabadkii jid dheer ku gooy waxayna raakibu tacaasiif ku yidhaan nin uun dabayshii socotoba iska raacahayo ama meeshii walba iska qardajeexa marka kaasoo kale xayran salaad ma gaabinahayo sababtu waxa weye safarkiisu safar dheera iyo gaabana iyo wuxuu yahayba horey lagama yaqaano gabaal baa laga ogaan doonaa maahan horay markuu socday inuu safar dheer u socdo meel u socdo lama ah sida nebiga sal allahu calay wasalam markuu magaalada madiine ka soo baxay oo maka u socday oo kale makaa loo socdaa meel hebel baa loo socdaa meel baa calaamaysa falow dalaba hadduu doondoonahayo aabiqan addoon ka dhuuntay laa yacrifu mawdicahu booskiisu uusan aqoon ama neef xoolaha ka dhumayo meeluu jiro uusan aqoon aw saafara uu safro cabdun addoon wamra'atu naag wa jundiyun jundi askarigii maca sayidin sayidkii la jirankiisa waxay u laabanaysaa cabdi وزوجي زوجي لجرنكيسي امرأتي بولابان وأمير أميركي لجرنكيسيو جندي كان عيدا كان أمير باوضة ولم يعرفوا أي سجرين إن المقصد ماشى الله سعودنا ما يقانا لم يقصروا مقارنة مقارنة ما لا يسعودنا ما يقانا حبلوا مشي kullayba waxa laga yaabaa haweenka iyo inay ku adkaato arinta noocaas oo kale ah loo sheego meesha laakiin askarta waxaan u malaynayaa mar badan waaba la iska kaxeeyaayo meeshay u socdaan xataa looma sheeg marka inuu ninkii safar dheer u socdo iyo safar gaaban inuu u socdo iyo maba kala garanayo wain carafuu hadday maqsidka yaqaanaan qasaruu waa gaabinahay qasaruu waa gaabinayaan bishardi shardi alqasri shardi alqasri muxuu ah safar dawiil waa in la helo shuruudii hore la soo sheegay haddii shuruudii kale la helo waa gaabina hadday marba yaqaanaan meesha walcaasi bisafarihi safarkiisa caasiga kii ku ahaa ka caabicin addoonkii fakaday weeye wanaashisatin naagtii ninkeeda ku casoodo iska tagtay weeye yutimu waa taamyeela waa taamyeela meeshaas marka bisafarihi weeye sababu safar buu ku caasiyoobay caasin fi safar waa ka duwan yahay yidhaah wuu safarku safar hawl iska mubaax u ahaa ama safar wuxuu ahaa mashruuc laakiin cisyaan buu dhex ku sameeyey cisyaankaasi tacfiir kuma leh tacfiir kuma leh ثم إن كان البلد هذا وحال ربا بلدكي مانتي مغالدا أنا كجرا سفر بان نيستي باور بان فولاي صلاة حقيقة قاعد انت كبلاوة beledka dhexiisu igula warwareegay waa jooga duhurkiibaa ii soo galay seen yeele xaggee baan gaabinta ka bilaabana safarkaygu xaggee ka bilaabana uma in kaana in kaana lilbeledi beledka hadduu u sugnaado suurun suur suur waagii hore bilaadu waxay ahaan jirtay derbi ku wareegsan derbi baa ku wareegsan albaabkaa la soo xiri jiray markii dadkao dhan soo waragalaan waa garanaysaa waktiyaal xarbi iyo waxbaa lasoo maray oo derbiga laiskaga aadinahayo marka haddii beledku suur leeyahay qasara waa gaabinahayaa bimujaradi mujaawasati gudbidiisa keli ahaanteeda albaabkii suurkaba hadduu ka baxo salaada waa gaabinaya beledki waa ka baxa sawaaun kaana khaarijahu cimaarata dhul dhisan ka koreeya am laa may oo wixii ka baxsan ee suuqaas ka baxsan oo beledka banaanka u baxsan oo guryaha dhisan iyo meelaha dhisan kuwaas waxba la xisaabin maayo ninka beledka waa ka bax وإن لم يكن له سور هدوسا سور لحين فبمجاوزة العمران انت بسن نكبح وكل دمانتي وحال وحا بلد كان بسن ونوى نكبح اسمع ونكبح ولا يشترط لمن الشرطية مجاوزة المزارع بيرها انه نافه iyo walbasaatiin masraca iyo bustaan maxay kala yihiin midna geedo waaweyn midna ha waxyaalaha iska fasligaha ku dhigan walmaqaabira qabuurtii inuu gudbo taas shardi ma intii beledka ahayd waa ka baxay hadda beera iyo waxbaa u dhiman beledka waa ka baxay nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu kasoo safraayay magaalada madiina oo xajatul wadaa uu u socday duhurkii wuxuu kusoo tugaday magaalada madiine afar rag safarkii waa la qaaqaabsaday gaadiidkii waa la diyaarsaday wax walba waa diyaar afar ragcaa madiine lagu soo tukaday casirkiina waxaa lagu tukaday dulxulayfa oo hadda magaalada madiine dhexdeeda ku jirta laakiin waagaas beledka ka soo baxsanayd ayaa casirkii lagu tukaday laba rag marka duhurkii safarkana waa la qabay oo socdaalku waa ku jiray waana waa la niyeysnaa laakiin magaaladii lagama bixin afar ragcaa la tukay marka beledka markii laga baxo ka bacdiye ayay bilaabanaysa jamac iyo qasri markaasay bilaabanaa haye hadda magaaladii uu ka baxay magaalo hebel buu tegay shaqadiisii uu soo dhammaystay imisuu salaada gaabina xaggee markuu soo gaaro qasrigii ka dhammaana ثم إذا انتهى هدو دمادو السفر سفركي أت... يا ها والمقيم كي كنا في الصحراء دول بنانا يقصر وقابنها يا بمفارقة خيام قومه قوم كي سخيمديسي مركو قد المسألة أنا كل واحد يقول لسان تحي sida hadda meelaha qaarkood ka jirto oo kale dadkaanoo isku meel ay degaan xataa hadday baadiye degan yihiin isku meel baa la degahayaa meeshaasa xoola laga foobsanta marka intaas is haysatid markuu ka baxo xaafadooda uu ka baxo khaymadahooda markaas safar markaasuu bilaabo laakiin intuu khiyaamtan dadkaan isla degan ku jiro weli waa degan yihin hadduu keligiis meel hadda iska degan yahay markuu gurigiisa ka tago waaba tegay uma markaa dabadeed ida intaha safaru safarku hadduu dhammaado atama waa taamyeele safarkii uu safray hadduu dhammaado waa taamyeele see safarku ku dhammaanayama magaalo hebel buu tegey uu u socday magaalada uu tegey xoogaa howlaha ku leeyahay howlihiisii buu wataa magaaladii u socdayna waa tegey xoogaa howlahu meesha ka qabsan rabaa waana laabanahayaa safarkii marka ma dhammaaday ama weli waa socda haye wayantahii wuxuu ku dhammaanahayaa biwusuulihi gaaridiisiyo ilaa wadanihi wadankiisi uu gaari waa soo laabtay oo magaaladiisii watay safarkiisii waa dhammaaday aw biniyati iqaamati arbacati ayaamin afar beri inuu nagaado ayuu niyeystay kayra yowmay dukuuli gelitaanka labadeedii maalmoodii walkhuruuji bixidii labada maalmoodoo midna soo galay midna uu baxay marka laga gooyo afar maalmood oo ka baxsan ayuu wuxuu nagaa inuu niyeystay inuu magaaladan ku nagaado magaaladii uu u socday ha noqoto magaalo dhex ku jirta ha noqoto wuxuu niyeystay afar beri inuu ku nagaado masaladaas marka afarta beri meeshaas uu ku nagaanahayo axaadiidta loo soo deliishadaa waa axaadiid uun mowduucan asalhaan aan u taagan oo maalan waxaa ka mid ah yuqiimu lmuhaajiru bacda qadaa'i nusukihi alaaata ayaam nin muhaajira looma ogolayn maka ka haajiray inuu maka dego looma ogolayn saddex beri baa u furan inuu ku nagaado waxay dhahan saddex beri wixii ka badan inay iqaamo yihiin baa xadiidkaa ka soo baxdayo marka meeshaasaan waxaan garanay afar beri inay tahay nagaadi inay tahay maalig asaga wuxuu yidhi annaga dadkii aan soo gaarno culimmadii aan ka soo gaarnay saasaan kusoo gaarno afar beri hadday magaalo joogaan waa gaadidii shaaficina asagana hadda qowlkaas maalig ayuu u qaatay xanaabilada kama fogaan u malaynaa iyagana meeshaasoo kale ka bixi fuqahadu waa ku badan yihiin hadduu afar beri meel ku nagaado inuu gaabino laakiin waxaa soo aroortay nebiga sal allahu calah wasalam fatxu maka oo kale inuu sideed iyo toban beri uu joogo masaladaasna marka waxay iyadana ku leexiyeen waxay yidhaahdeen waa ninka oo meesha uu degan yahay afar beri oo isku haysta inuu iska joogo ma rabee xaajuu sugahayaa ama dagaal buu ka cabsanaya waxaas hadday u dhammaadaan buu iska tegay marka haddii magaaladan uu tegay uu xaaje ka dhammaysanayo mar walba inay u dhammaato afar beri ka hor uu malaysanayo sideed iyo toban beri waa gaarsiin meeshaas ayadan u leeyahay kolleyba saxaabadana sacad ibni abi waqaas oo kale rag uu ku jiro mudday meel joogeen marka inta kale miswar ibn muqram wuxuu ii intaada kale afar afar baan tukanay sacad waa naga diilo laba rag u tukanay mar adrabijaan ay joogeen oo baraf ku qabsaday lix bilood ayay salaatu musaafir tukana marka meeshaa saxaabadana waxaa garanaysa aragtida masalada sibaa wax loo kala arka kolleyba hadda fuqahaduna waa u badan yihiin afar beri hadduu meel ku nagaado ninkaani nin oo degay marka lagu qabsado mas'alada oo ku saabsan xajat ulwadaac nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yimid maantii wuxuu yimid maantii oo afaraad me mise maantii shan magaalada maka ya subxa raabica miya waxaana la ogyahay ilaa bishu shan iyo toban ay gaarto inuusan madiine u laabanayna waa la ogyahay marka waxaa yidhaha intaa isku meel ma joogine maanta waa maka mina musdelifa waa soo laabanahaya musdelifa subaxda hore kuma jirte mina carafa waa soo laabanahaya carafa musdelifa mina maka saas socodkaasuu ku jiray inkastoo meeshaas hadee ay muuqato maanta afaraad haddii la yimid shan iyo lix iyo toddoba iyo subaxdaas la yimid oo subaxnimadeediiba la joogo afar waa la joogaa lakin waxay yidhahan yowma dukuul yowma quruud ma ku xisaabinayo saas ayadana ugu ciidda wayantahi wuxuu ku dhammaanaya biwusuulihi gaaridiisio ilaa wadanihi uu gaaro ow biniyati iqaamati arbacati ayaamin afar beri nagaadigu inuu niyeysto kayra yowmi dukuuli soo gelidda maalinteedii walkhuruuji bixiddi labadaas maalmoodna waa laga goynahayaabay afar beri oo kale inuu joogo hadduu niyeysto ow binafsi liqaamati nagaadi nafteed waxba ma niyeysan laakiin afar beri iska joog walam yanwiha wain lam yanwiha yuusa baniyeysa afar beri inuu nagaado ma ma rabin laakiin afar beri iska joogo kabacdi ha gaabsho ile famataa aqaama marka uu nagaado arbacata ayaamin afar beri gayra yowmay dukuuli gelidda labadeedii maalmood iyo walkhuruuji bixitaankii aan ahayn atama waa dhammaystiraa allaahuma ilaa an yuqiima inuu nagaado mahane lixaajatin dan darteed yatawaqacu uu malaysanayo injaazahaa ee dhammaystirkeeda wayawi uuna niyeysan yahay alirtixaala inuu guuro idanqadat hadday xaajadu u dhammaato fa innahu yaqsuru waa gaabinhaya ilaa amaaniyata cashara yowma ilaa sideediyo toban beri sideediyo toban beri waa intii ibnu cabaas loo oran jiray intii aan ku aragnay ma dhaafi mayne haddii intaas aan gaarnana inta haddii wixii ka hooseeyana waa gaabinaynaa wixii ka badanna waa taam yeelayna waa inta aan ku aragno fa in ta'akharat canha hadday siddeed iyo toban ka daba marto atamma waa dhammaystira wa sawaa'un waxaa siman aljihaadu wa kayru aqwaal fara badan baa meeshaas manhaajka ku yaalay oo qiila yutimu abadan waqiila yutimu khaa'ifu lqitaal adiga waxaa aqwaal fara badan baa meeshaas ku taallay oo aad
aljihaadu wa kayru jihaadkii iyo safarkii kale waa isku mid halkaana wuxuu kaga jawaabayaa bacdul aqwaal odhanaysa sideed iyo tobankan cisho waxa xaq ule dadka mujaahidiinta ah oo dee nebigu mujaahid buu ahaa waktigai caleyhi salaatu wasalaam laakiin safarkii kale maya isagu afartaa cishuu leeyahay taa wuxuu leeyahay war meeshu waa musaafir buu ninkani ahaaye ayuubuu qofkani noqonayaa ama jihaad ha u safro ama arrin kale ha u safro safar waa safar walaw wasala maqsidahu qofkii wuu socday meeshuu u jeeday buu gaadhay fa ina waliqaamata haddii uu niyoodo inuu nagaado iqaamadii almu'adira ee saamaynaysay dhammaystirka salaada atama dee ha dhammaystiro wa ilaa haddii aanu dee mu'adiro aanay ahayn iqaamadiisani mid wax saamaynaysa qasara ilaa arbacati ayaam afar cishun buu xaq u leeyahay marka ilaan iqaamadii baan mid hagaagsanahayn oo dhamaystiran nagaadi dhamaystiran maha wixiisu aw amaaniyata cashara buu gaabinaya in tawaqaca haddii uu sugayo xaajatahu kula wakti mar walba hadduu muraadkiisa sugayo ninkan hadduu halkiisii gaadho dabeedna u idhaahdo iska nagow nagaadinba dib loogu noqonaya ma nagaadi rasmiya mise waa maalmo marka hadduu nagaadi rasmiya yahay dee salaadii ha dhamaystiro hadduu nagaadi maalmaa yahay labadii jeera loo kala eego afar cisho wa shuruud lqasr goorta uu gaabinayo shuruuddeedu wuquucu salaa salaadii inay dhacdo weeye kullihaa dhammaanteed fi safar salaadiisan uu tukanaya horta waa inuu safar dhexdii ku tukado isagoo socdaala waa inuu tukado salaada oo aan nagayna socdaal ku jira waa mid wa niyat lqasri fi lixraam marka salaada uu xidhanayo hore iyo todambe mid kasta ha ahaatee tuu jamcinayana dee marka mid walba uu gelayo ayuu niyoonayaa salaadan inuu gaabinayo oo ruksadii ilaahay uu ka faa'iidaysanayo shardiga saddexaad wa anlaa yaqtadiya waa inaanu ku dayanin bimutimin mid dhammaystiraya fii juz'in min asalaa salaad meel yaroo kamida waa inaanu kaga xidhanin mid dhammaystiraya walow ragcadda u dambaysana ha ahaato ama taxiyaadka u dambeeye in dhammaystirayana waa inaanu ku dayan oo dee haddii uu ku daydo ka buri mayse dee inuu dhammaystirun bay noqonaysa ee waanu gaabin karayn oo dee waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tacliiminaya asxaabtee leh war musaafiriin baanu na idinku halkaa ka wada oo kaca waa saddexdaa shardi markaa dee ixtilaafkooda wuu keeni doonaa saddexdaba salaadoo dhami waa inay safar dhex dhacdaa baa layihi laakiin haddii salaada qaarkeed ay dhex dhacdo markuu gurigiisii gaadho ya kolkaa waxay noqonaysaa inuu dee soo celiyo inuu macnaha tukado dhamaystira baan leeyahay hadduu ilaawaba oo markuu gelayo qasri ma u xidhaninba de wuu dhamaystiri ma ka burayse mid dee dhamaystirayuu ku dayday jamacii buu iskaga xidhay si ha dhamaystiro arar fara badan oo dee jamac qofku ummadii faraha badnayd ee masjidka iskala tukanayaa jiro o iska dhamaystirayo wa niyat lqasri fi lixraam waxay runtii midhka sunnaha waa midhkaas imanka soomaalida waxa u caadaa wuxuu kuleeyahay waxay iska dhaadhiciyeen qasrigan in la niyoodo marka guriga laga baxayo oo imanka hadduu safrayo oo uu socdaal noqonayo beled kala tegayo wuxuu isku laasiminayaa marka guriga ka dhaqaaqaya inuu idhaahdo qasri baa niyooday salaadaa intaan maqan oo dhan inaan qasriyo daanu halkaa ka niyoonina ma gaabinayo oo wuxuu kaodhanaya markaan reerkii kasoo ambabaxayay bil ka hor saanan qasri soo niyooninoo salaadii ma gaabinayo waa khalad uu fahmay qofka qasrigana waxaa la niyoonaya n marka salaada la gelayo ee uu musalligu u dhaqaaqo unbuu gaabinaya hadduu doonana kolkaasu dee dhamaynaya labadaba ictiraazaadkii buu bilaabaya haddaba shardi haddii la xidho waxaa jira shardigaa haddii la waayo maxaa dhacaya kaasaa ictiraaz laydhaa oo shardigan waa la xidhay garatay haddii shardigan la waayo arrinku siduu noqonaya taasay ka jawaabaan fuqahadu in fara badan falow nawa hadaba faida al faidaa calimta dalik low nawa liqaamata fi salaa salaada dhexdeedii buu iska niyoodayba inuu iska joogo safarkii macnaha gooyo aw shaka ama waxaa u shakiyey hal nawa alqasra am laa martalo markaad gelaysa salaad miyaad niyootay inaad gaabiso mise maad niyoomi uma dakara qariiba anahu nawaa in yar kadib buu xusuustayba inuu niyooday qasri aw taradada ama wuu ku noqnoqday hal yutimu am laa mar ma dhamaystirtaa mise talow waad iska wadataa qasrigaaga aw amase hal imaamuhu muqiim talow kanku tukinayaa ma mid negi baa mise waa socdaa sidaadoo kale ah am laa yuu nagi yahay mise ma nega atama intanoo masalaaba nuqta intanoo masalaaba u dhamaystiraya waa dhowr masalo oo isku daba taxan oo intaba ay tahay inuu salaadii dhammaystiro oonu qasrin karayn marna niyadiibaa khalkhal galay marna ciddii uu ku xidhanayay buu khalkhalku galay waxba salaadu ka noqon mayso une qasrigii ruksadii un baanu helay in ha dhamaystiro inuu niyoodo ayuu go-aamiyey niyat alqasri buu shakiyey taradud baa ka yimi salaada dhexdeedii miyaad niyootay mise maad niyoon mid muqiima buu isagana ka shakiyey mid ki imaamkiibuu ka shakiyey baan leeyahy muqiim baa mise maaha ha dhamaystiro dhowrkan masalada ila shuruudii horaa la waayo walaw jahila hadduu garan waayo ninkani niyata imaami kan tukanaya niyadiisuu garan waayo oo dad musaafir wuu ahaayo way wada socdeene wuxuu ka fikirayaa waar ninkan hebel waataa wada socdeen talo miyuu dhamaystirayaa salaada mise uu gaabinaya taasuu garan waayey fanawaa wuxuu niyooday kan ku xidha ee ma'muumka ahayd in qasara qasartu wa in atama atmamtu dee saxade waxa uu leeyahay igama dheerayn may sida haddii aad niyootay inaad qasriso anna waan qasri haddaad dhamaystiraysana waan dhamaystiri saxa bui manawa ayaa iska ansaxaya maxaa yeelay asal asalkii unbaa loo raacaya dee asalkiisu saaxiibkan uu la socdo musaafir buu ah kaana asluhu safar ka asalkii unbaa kaa loo samaynaya loo raacinaya fain qasara qasara wain atama atama kan uu ku xidhay hadduu gaabiyana ha raaci hadduu arkay inuu u kacay tu saddexaadna ha raacaw halkaa wuxuu kaga soo baxay ruksadii koowaade ahayd shareecadu ay siinaysay dadka ku camal falaya ee qasriga ahayd in salaadii la gaabiyo ruksadii labaad buu halkan ka gelaya ee ahayd aljamcu in la isu geeyo salaada marka run ahaantii dee qofku muslimka iyo multazimka ahay labadan arrimood iskaga dhaqmayana safarkiisa waxaba dhib ka dareemi maayo wax dhib ahoo u kala kulmayaa ma jiro labadiisa ragcadood unbuu iska tukanayaa ama afartaasu iska tukanaya labana uu qadimay labana uu akhiray toba toba saacadood baa udhexeeya ama labaatan saacadood markuu duhurkii iminka nagi yahay uunan dee calaa sulbi safar aanu ku sugnayn wuxuu samaynayaa wuu gaabinayaa dabeetana labadii salaadood buu jamcinaya casarkii wuu soo naqilayaa dhag fursadaasu ka faa'iideynaya ilaa maqribka inta qoraxdu dhacay maaha ilaa habeen barhka socodku ha jeeda markaa habeen barhka marka uu dego ayuu maqribkii uu soo dhaafay iyo cishaayigiina halkaa isugu geynaya hadow salaam wax dhaafayba ma jira iyo wax ka dhibaatooday waaya waxa uhi haddaba wayajuuzu waxa banaan aljamcu bayna duhri waalcasr duhurkii iyo casarkii in la isku geeyo fii waqti ixdaahuma labada midkood waqtigood ama xagga duhurkaa la isugu riixi ama xagga casarkaa la isugu riixi wa bayna almaqribi waalcishaa maqribkii iyo cishaaigii baa la jamcin karaa kadalika sidoo kale oo ama xagga cishaa'iga la isugu riixaya ama xagga maqribka la isugu soo qaaday fii kulli safarin tuqsaru fiihi salaa tuqsaru salaatu fiihi safar kastoo salaada la gaabinayo safar kastoo salaada la gaabinaya muxuu ahaa dee ka shuruudihii laga helay masaafadii iyo meesha iyo intoo dhan safarkii la gaabinayay qasri buu xaq u leeya oo kale qofka fain kaana haddaba qofkani haddii u yahay naazilan mid degaya fii waqti luulaa salaada hore waqtigeedu degan yahay fataqdiimu afdal dee inuu soo qadimaa fiican wain kaana saa'iran waktiga salaada hore hadduu soconayana fatakhiiru afdal inuu dibdhigaa fadli badan waa war cad duhurkiibuu degan yahay ee ha ka faa'iidaysta fursadda ayuu iska lumini oo duhurkii iyo casarkii ha wada tukado duhurka laftigiisiibaa galay isagoo soconaya diyaaradii la soconayso inuu aayar yidhaahdo waxa niyooday duhurkii inaanu dibdhiga ilaa casarka sidaasaa markaana la gudban oo fiican waidaa jamaca haddaba haddii uu jamciyo jamcan taqdiiman jamcu taqdiim buu sameeyey oo waxa uu leeyahay salaadii dambaysuu soo qadimaya fa shardu shardigiisu waa saddexda shardiya eega hadaba jamcu taqdiimka ayaa shuruud badan dawaamu safar labada salaadood intuu kutukanayo waa inay diyaaraddu la socoto ama gaarigu wa taqdiimu luulaa tan hore ee waktigeedu uu joogo ha horreysiiyo laba salaadood buu lan tukanaya markaa tii hore waktigeedii baan isugu geynaya tan iminka joogta ha horreysiiyo oo ta uu soo rabayana ha dambaysiiyo waa laba wa niyatu ljamc qabla faraaqi luulaa ta hore intaanu ka bixinna ha niyoodo inuu isu geynayo labadii salaadood oo salaadii hore ee masel duhurkii iyo casarkii buu isu geynaya duhurka intaanu ka bixin inuu tii dambena ku daba qabanayo haniyooda marka saddexdaa sharti buu ka dhigay safarkii oo socda kii waktigeedu joogo la horreysiiyo iyo inuu taa hore intaanu ka bixin tii kale inuu ku daba qabanayo niyoodo goormuu niyoonaya haddaba ima fi lixraam markuu ta hore xidhanayay buu sida niyooday oo duhurkii markuu xidhanayay buu ihi duhurkii waa xidhanaya casarkana waa ina ku daba qabta aw fi asnaa'iha ama duhurka dhexdiisiibuu niyooda u yidhi dee waa inaad soo rarta casarka waa iska jaahis labaduba laakiin waa inu niyada waqti ahri walaa yufariqa baynahuma waa inaan u kala kaxaynin labada salaadood oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa shardi afraad marka afartaa shardi wey cafwan saddex baynu kolkii hore nidhaah afar shardi oo nebigu markii uu jamcinayay dee waxa u caado ahayd rawaatibtii labada salaadood udhexaysay uu ka saari jiray meesha tan labaadna adaanu muu yeeli jirine aqiimidun buu yeelay dadku musdalifa iyo ku jamcinaya inta salaadii hore uu tukado markuu ka baxo unbuu odhanayaa qiim dabeetata dambuma horay laga gelay afartan shardi haddaba haddii la waayo waa tan weli laakiin wuxuu sii wadaa shardi yaroo la socda kan u dambeeya fain faraqa yasiiran lam yadura in yar buu kala farqiyay oo aan dee sii fogeyn dhib male fayuktafaru waxaa loo dhaafaya haddaynu sidan idhi lilmutayamimi alaq khafiif in yaroo dee biyo u raadraadsado gabagabaysi buu ku tukaday sii hore dabeetna wuxuu ka yar shakiyey biyo dambe yimaadeen inuu yar dhaqdhaqaaqo ihaa wax biyaama la hayaa intaasi ma aha laba labada salaadood mid kala kaxaynay ixtiraadkii afarta shardiya hore waa kala eego fain qadama haaniyata salaadii hore salaadii dambe ayuu soo horreysiiyey fa baatilatun dheh ma ansaxay oo dee tartiibkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka sugmay sidaam ahayn duhurkii buu tukanaya casarkiina inuu soo qadimaa buu doonay casarka laftiisiibuu ku bilaabay oo waktigiisiiba joogay duhurkiina wuu dib dhigay wa ma may ansixinta hore haddaanay ansixinna laba midh un baa u banaan in markuu duhurkan tukado iyadiina uu soo celiyo ku xigsiiyo iyo inuu waktigeeda marka la gaadho tukado waa labadaa midu hadday dee waktigan qaban weyday labada meelood ay qaban karaysa waa labadaas duhurka markuu tukado inuu soo celiyo iyo inuu waktiga casarka la sugo kaas shardigaasi halkaasu ku hadhay wa in aqaama hadduu nagaado qabla shuruucihi fi thaaniya tii labaad intii aanu gudagelin ayaabuu nagaadayda wajaba taakhiiru thaaniyati ilaa waktihaa markaad laba jumlo dhaafto jawaabku waa tii labaad waktigeedii baa la dibdhigaya ninkani waxa uu doonaya jimcu taqdiim inuu sameeyo markuu duhurkii tukaday ee weli casarkii aanu soo rarin ayuu yihi ba iska joog berbera sawma maray iska nagaawo iska nagoowo habaargeysa ha u gudbina iska joog dee kol haddii uu sidaa niyooday dee waa musafar baa meesha ka baxay safarkii uu ruksada ku helaya inuu soo qadimaa meeshuu ka baxay dee casarka waktigiisii hala sugo kolka casarka waktigiisii ha u kaadiyo ila safarkii waa baxay wajaba taakhiiru thaaniyati ilaa waktiha shardiga saddexaad ixtiraadkiisiina waa kan aw lam yanwi ljamca fi lula ama salaada hore markuu tukanayay inuu tii dambe soo naqilaya mabuu niyoonba markaana maxaa jiraya ta dambe waktigeedii hala sugo kolkaana wajaba taakhiiru thaaniyati ilaa waktiha ta dambe waktigeedii ha u daayo kol hadduu niyadaha ilaaway ixtiraadkii afraadna waa kan aw faraqa kasiiran ama labada salaadood buu wakti dheer u dhexaysiiyey oo uu iska sheeko tegayba ninkiiba ama qur-aan bu akristay markuu tii hore gaabiyey wajaba taakhiiru thaaniyati ilaa waktiha ee casarka waktigiisii ha tukada kolka afartii ixtiraas waa kuwa wain aqaama hadduu nagaado bacda faraaqihima labada salaadood markii uu ka baxay madataa cala sixa madataa cala sixati waxay ku soconayaan labadaas salaadood inay ansixeen oo ninkan isaga ahay masel duhurkii iyo casarkiibuu labadiiba israaciyey oo jamaciisuna taqdiim buu ahaa markuu dhammaystay kadib buu yihi iska joog berbera wuu nagaadayba toban cisho hadduu doonayo waxba soo casarka marka waktigiisii la gaadho waxba tukan maayo wakadalik waxaa la mid ah in dee markuu dhexda soo socday ayuu israaciyey duhurkii iyo casarkiiba jamcu taqdiim buu ku tukaday marka casarkii oodii dee hadhay buu hargeysa soo galay waxba soo celin maayo saasay uegtay marka maxaa yeelay dee shuruudii baa la wada helay oo dawaamu safar labada salaadood isagoo safara sawmuu qadimin casarkana muu tukanin ruksada wakti uu haystay buu ka faa'idaystay maxaad ugu soo celinaysaa markuu halkan yimid aad odhanaysa casarkii dee gurigaagii baad joogtaaye sheekh alla u tuko dhex baan kusoo tukadaa waxba odhan odhan maysata waidaa jamaca ta'khiiran lam yalzam marka jamciisu jamcu ta'khiir yahay waxa aynu soo sheegnay waxba kuma waajibayaan madkuurkaasi kuma waajibaya ninkaa isaga ah waxaa ku waajibaya ilaa an yawiya inuu niyoodo mooyaane qabla khuruuji waqti lulaa salaada hore waktigeedii intaanu bixin biqadri ma weliba qadarna uu ka hadhay yasacu ficlaha u waasac noqda ficilkeeda annahu yuakhiru inuu dib dhigayaa unbuu niyoonaya liyajmaca si uu jamciyo intaa waxa weeyaan macnaha uu kaga hadlayaa jamcu ta'khiirku shardi keliya u leeyahay oo dee marka laga soo gudbo shuruudii dee safarka iyo inihii shardiga uu leeyahay waxa weeye salaadan hore intaanay bixin un inuu niyoodo inuu dib dhigayo masala ninkani duhurkiibu socdaaliya wuxuu dareemayaa casarkii inuu degayo marka uu duhurka waktigiisii joogo walow waktiyaasha ugu dambeeya duhurkaba ha ahaadeene waa inuu niyoodaa inuu casarkii u riixay oo jamcu takhiir u yahay niyadaasina dee waa mid muhiimahoo salaadii inaad dhan unugu jihaysaa la rabaa wakti kugu dhaafa salaad la-aan ma jiro yuu jiri wakti kugu dhaafa salaad la-aan ama waa inaad tukataa ama waa inuu jiraa takhiir iyo niyo ama waa inuu jiraa cudurdaan oo waa inaad hurdaa qof salaad la-aan waktigaa salaada uu ku dhaafay oo aan kuwa ahayn islaamku ma yaqaan haduu yaqaanana indhuhu ka ridaya koob baa laga siinaya oo asaaraku salaadkii la dilaya marka haddii aad iska aamusto oo salaadii inaad dib dhigaysana aanad niyoonin dee su-aal baa meesha taalla maxaad u tukan weyd waa in wax kaga jawaaba ama waan tukanaya ama waan akhiray laakiin haddii kale dee waa caasi oo waktigii buu cibaado la-aan ayaa ku dhaafay waa taasuu ka hadlay ilaa an yawiya inuu niyoodo mooyaane qabla khuruuji waqti ula salaada hore duhurkaa tusaale inoo hayda ogow salaada hore duhurkaa waktigeedii intaanu bixin oo weliba biqadri maa yasacu ficlaha in u waasac noqoto un in salaad la sameeyo marka ay ka hadho waa ugu yaraan annahu isagu yuakhiru inuu dib dhigayo waa inuu niyooda an yawiya annahu yuakhiru liyajmaca jamcu taakhiir inuu samaynayo inuu niyoodo wey oo wuxuu u leeyahay in la falaanwa inay ka hadhay wuxuu u leeyahay hadday da in ka badan hadhay waaba zaada khayra waktiga awalkiisa iyo awsadkii haddii la marayo niyoodo taakhiirka waa sax laakiin aakhirka u dambeeyana haba ahaatee wey waktigaasi intaanu bixin u taakhiirkaa niyoodo dadku taa way iska yala halmaamaan baad moodaa oo siduu isaga socdo un qof ama gaadhigu ula socdo un ayuu dabeedna ama niyoonayaa intaan duhur kuma gelinba ama uu niyoonayaa dee wakti tii kale soo gasho haddii dee qof aad la socotona inaad u naseexayso oo aada ogeysiiso haboon falow lam yanwihi ta'khiirkanba ma niyooninba intii waktigii hore joogay taasima wuu dambaabaya wa kaanat qadaa salaadiina qalay noqonaysa isagiina waa caas wayundabu waxaa la suneeyey ta'khiirka dambuu ka hadlayaa ogow atartiibu inuu tartiibiyo tartiibku siduu noqonaya duhurkii baa deg dhig waktigii casarkaad keentay casarkii adigoo joogaad doontay labadoodaba inaad wada tukato tartiib baa sunnaha waajibta laakiin maaha markaa tartiibku waa cankee ya miyaad ka shakiday waa dee inuu duhurkii lasoo dhaafay inuu horreysiiyo casarkan imika joogana dee dambaysiiyo waaya walmuwaalaatu muwaalaadna isaguna waa shardi macnaha inuu xidhiiriyo aanu kala goynin markaa wayundabu tartiibu bian yabda-a biduhri uma alcasr oo casarka waktigiisa joogu dambaysiinaya dataa qudhigeeda waa lagu yar khaldamaado qofku wuxuu idhaha casarka hortayna tuki casarkaa imika joogeen dabeedna duhurkii aynu soo dhaafnayna aan isagana tukano kaa in la horreysiiyaa wanaagsan dabeedna casarka lagu xiro muwaalaadkuna waxba waajib maahe waa inaan la kala faslina labadii salaadood la isku daba qabtaa inkastoona waajib ahayn bian laa yafsula alaa yafsula bima yaduru fi jamci tartiib wa niyat ljamci fi lula waxaa kale oo sunaa marka uu niyoonayo salaada hore inuu dee tii kalena tukan doono inuu niyoodo aa iska sunne ku ar jamcii iyo qasrigii safarka halkaasaynu kaga baxnay masale kalu galay haddaba oo ah jamcii dadka negi ay jamcinayeen salaada wayajuuzu waxa u banaan lilmuqiimi qofkii iska nagaa aljamcu inuu isu geeyo salaadihii taqdiiman waa jamcu taqdiimu limadarin roob dartii yabullu qoynaya athawba marada haddii roob marada qoynayaa uu jiro waaba kan shuuxa ah iminka iska jiro iyo wixii lamid e in jamcu taqsiim salaadaha lagu sameeyaa iska wanaagsan oo marka duhurkii la joogo casarkii lasoo qadimo labadaa la wada tukado la iska kala tago maqribkun la isu yimaado maqribkii iyo cishaayigiina mar kula la wada tukado oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dee xadiidka saxiixa sida ku sugan madiine ayuu tukaday tamaaniyan wa sabcan sideed iyo toddoba ayuu tukaday sideedu waa kuwe waa duhurka iyo casar toddobaduna waa maqribka iyo cishaayiga halkaasuu ku tukaday marka waxaad yar moodaa xadiidkii jumhuurta ku yar adkaan jiray inay iyagu ku awileen madariya inuu jiro oo ahaa min kayri safarin walaa maradin walaa khawf ibnu cabaas warinaya lianlaa yuxrija ummatahu waa kay yamantu qabsadeen ay markaa kolka qayilaadun bay u daleelaan way iska qadimayaan duhurka iyo casarka maqribka iyo cishaagana marba wada tukanaya inay jaadka kasoo kacaan bay iska diidayaan oo taksiintoodaasi iska wadanaya sidaasuu nebigu yidhi bay odhanayaan yuriidu an laa yuxrija ummatahu aada wasalaam marka dee in ruksada kolay laga faa'idaystaa waa iska aboonto jamacna waa la doonaya in jamac lagu tukado salaadii inaad tukato jamac ku tukato waa dee wax aada u weyn bay ah marka labadaasi ay dadkao dham isula helaan inay duhurkiina mar tukadaan maqribkiina mar afartaas salaadood subaxila waa halkiisee waxba laguma jamciyo subaxee waaba war dhanba markaa sunnaha dhintay dee in la nooleeyo dadka imaamiyaasha iyo muaadiniinta iyo nooleeyaan way fiican bishardi an yaqsida bui haddaba waa inuu qasiyayo jamaacata waa inuu qasiyayo jamac fii masjidin baciidin meel durugsan jooga masjidkuna waa inuu ka durugsan yahay can daarihi falaw sallaa fii beyti walaw jamaacatan aw fii masjidin qariibin min daarihi falaysa lahu ljamcu bilmatar masjidkuna waa inuu iska dhow yahay iska fog yahay buuri dee meeshana waa inaad jamac ka raadinaysa haddaad keli masjidkii ku tegayso dee macno badan ma leh shardiga labaad wa an yuujada almataru roobkuna waa inuu da-aya cinda iftitaaxi luulaa marka salaada hore la gelayo waalfaraaqi minha marka salaada hore laga baxayo waiftitaaxi thaaniya iyo marka ta dambe la gelayo warku wuxuu kusoo ururayaa roobkuna waa inuu da-ayo marka ta hore la galo iyo marka ta dambe la gelayo saasuu noqonaya marka ta hore la galo ilaa marka ta dambe laga baxayo sideedan ragcadooda duhurka iyo casarka intaynu wada tukanayno waa inuu shuuxu jiro shuuxan da-ayaa waa inuu intaa jiro onu kala goyn buu leeyahy ee si cudurdaarkii loo helo hadduu qaadayba dee bilaa soo noqon waa walfaraaqi minha min alula waiftitaaxi taaniya ta dambe inta la gelaya ee shardi maaha ta dambe intay dhammaanayso hadduu doono markaynu casarkii aynu qadinay gallay haba go-o hadduu doono ama dhexdiisa marka la marayo haba qaado laakiin inta casarkaa ee lasoo qadinayo la gaarayo wixii cudurdaarkaaba inu jiro wayushtaradu maca dalik intan dee shuruudahan dhowrka ah aynu jamacan u shardina waxaa lagu daraya maa taqadama wixii nagu soo horumaray fii jamci safar taqdiiman jamcu taqdiimkii safarka dib ugu noqo dee shuruudo afar u lahaa shuruudihii afarka ahaana afarta ahana waa inay jiraan jamcu taqdiimki oo markaad si u eegto sheekana waxa ugu daran baan kamaa sayati ardaygana kamaa sabaqa oo kamaa sabaqaba de isaga la weydiinaya maxaynu kusoo marnay baa laleeyahy sheekana kamaa sayatid oo inuu sii bineexiyaa la rabaa ile kitaabkii wuu yaqaano ah duu yaqaano inuu idhaa wey waxa uu soo wadaa waa waxa noocaa iyo noocaas markaa waa taadiyo dee adunbaa dib ugu noqon kamaa sabaqa wey waaya fain inqaaca bacdahumaa labadii salaadood markii laga baxay la isku qadimay u dhammaaday aw fii asnaai thaaniyati ama tii labaado bartanka laga jiro ayuu dhammaaday madataa cala sixati saxeixnimay ku socdeen lana soo celin maayo dib bayaan u di'ina markaynu duhurkii iyo casarkii israacnay maanta ee casarkii aynu sii dhammaynayno ayuu qaadayba manuu soo noqon casar dambo la tukanayo male walaa yajuuzu ljamcu bilmatar taakhiiran jamcii madarka kuma banaanaanayo taakhiirka oo lama odhanayo madar bayna haye inaga akhira oo duhurkii ilaa casarka u riixa lama odhanayo dee bilay u qaadaaba